bismillaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama alxuseyn islamic stereo aan bugshow hargeysa halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa muxaadarada ciwaankeedu yahay usuulu ahli sunna waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir
bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wausali wausalimu calaa nabiyi lkariim maxamed ibni cabdillaah khatami alambiyaai walmursaliin wacala aalihi waasxaabihi alakhyaar wacala altaabiciina lahum biixsaani ilaa yowmi ddiin
ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutuna ilaa waantum muslimuun ya ayuha annaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsi waaxida wakhalaqa minha zawjaha wabasa minhuma rijaala kasiira wanisa'a waاtaquu allaha aladii tasa'aluuna bihi walarxaam ina allaha kana calaykum raqiiba ya ayuha aladiina aamanuu ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waquluu qawla sadiida yuslix lakum acmaalakum wayafir lakum dunuubakum waman yuطic illaha warasuulahu faqad faaza fawza cadiima uma ama bacd ikhwaani waaxbaabi fi llah assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaa kadib waxa aynu runtii kelmad kooban ka odhan doonaa haddii ilaahay inoo saamaxo usuusha ay leeyihiin ahlu sunna waljamaaca marka ay xagga caqiidada iyo xagga cibaadada iyo camalkoodaba taa waxaynu runtii ku dooranay oo mawduuca aynu usoo qaadanay baahida weyne aynu uqabno awgeed haddii aad tihiin dadka debadaha jooga iyo runtii duruufaha adag ee maraysaan iyo dadka gudaha jooga labadaba usuushaas waxa ay runtii tilmaamaysaa sida aynu ula dhaqmayno adabta wanaagsan aynu kula dhaqmayno ilaahay iyo rasuulkiisa sala allahu alayhi wasalam iyo qur'aanka kariimkaada aladabu maca allahi wa maca arasuul wa maca alqur'aan alkariim taana baahi badan ayaa maanta loo qabaa hadduu qofku yahay mid shaksiya muxuu aamini lahaa nafka halkeebuu iska taagi lahaa sideebuu ugu hogaansami lahaa iyo haddii ay aynu nahay dad raaciyada kuwa madaxa inta oo dhan ba marka uhoreysa waa inaynu ogsoonaanaa ama sida qof walaa musliminaba ogsoon yahay shareecadani waa diintii ilaahay xaqa ahayd taasoo ilaahayna uuga raali noqday dadka mu'miniinta ah inay raacaan ilaa qiyaamaha siduu rasuulkuba u yahay sala allahu alayhi wasalam rasuulkii rusushoo dhan ba soo khatimay marka shareecadani ay tahay tii xaq ahayd macnaheedu waxa weeye in dhaqan ahaan loo raaco wixii iyada kasoo hadhay waa baatil qur-aanka kariimka ahina wuxuu ku tilmaamaa dalaal buu ku tilmaamaa wixii shareecadda iyo diinta samaawiga kasoo hadhay ilaahay baa wuxuu ihi famaada bacda alxaqi ila adalaal suuratu yunus xaqa aan dadka u keenay maxaa ka dambeeya aan hallow ahayn waa hallow waxa ka dambeeya ilahay wuxuu aayad kale ku yiha suuratu kaafir ku sugan wallahu yaqdi bilxaq waladina yadcuuna min dunihi laa yaqduuna bishay ilaha boqorka ahay xaqa ayuu go-aamiyaa ciddii inay toosnaatay xaq raacdo doonaysa wax allo waxa kale ee la caabudaya bani aadamku uu ku meeraysanayaana wax go-aana ma laha uma jacalnaaka calaa shariicatin min alamri fatabichaa walaa tatabic ahwaaa aladiina laa yaclamuun waxaan nebi maxamed oo kugu sugay oo aan kugu hanuuniyey shareeca toosan oo waxyigii samaawiga ahaa iyada raaca ha raacin rabitaanka dadka aan aqoonta lahayn mar labaad waxa aynu ogaanaynaa shareecadani ilaaha boqorka ah ee soo dejiyey inuu yahay aclamu bimasaalixi khalqihi fi daarayn addoomaha wixii dhaqaya ee dan oo adduun iyo aakhiro labadaba isaga ayaa aqoon u leh cid kale oo sheegan karta inay isaga ka og tahay oo nidaam kale ay u dejin karaysaa ma jirto hadday dejisana runtii dee waa wax la arkay sidoo halowga u yahay alla waxau hi alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu lkhabiir miyaanu ilaahay ogsoonayn wuu ogsoon yahay khalqiga uu abuuray macnaha yaa u sheegaya yaa uga aqoon roon yaa uga nidaam wanaagsan mar kale ilahay waxa uhi afaman yakhluqu kaman laa yakhluqu afalaa tadakaruun suurat naxl ilaaha boqorka ah ee abuuray makhluuqu sida ay u dhan yihiin miyuu la mid yahay qaar aan iyagu waxba abuuray miyaydaan waxba kala garanayno aydaan waantoobayn sidaa daraaddeed waa shariicatu axkamu alxaakimiin ilaaha ugu xikmad badan sharcigu keenay weeye alaysa allahu biaxkami alxaakimiin waa ilaah arxamu araaximiin ku naxariista ka ugu naxariis badan fallaahu khayru xaafida wahuwa arxamu araaximiin wahiya ayضa shariicat alcaliim alqadiir ilaaha awood iyo ogaanshabo leh oo nidaamka samaawiga ah ee uu keenay weye litaclamuu ana allaha calaa kuli shayin qadiir inagoo taa ka duulayna horeynu soo xusnay waxaa qofka muminka ah uu aaminsan yahay oo uu ku kalsoon yahay lilkhaaliqi waxdahu subxaanah an yusharic sharci dejinta iyo nidaam ummadeed dejintiisa ilaaha boqorka ah ayaa gaar u leh oo lahu xaqu tashriic in cid sharci loo dejiyo iyo nidaam ay raacdo ilaahay khalqigan abuuray ayuunbaa iskale sidaa darteed awooddaa cidda ku qabsata ama isu dhigta in ay iyadu wax dejinayso mid kan ilaahay baal socda ay dejinayso waxa ay noqotay cid ku haysata ilaahay ilaahnimadiisa iyo cibaadadiisa alla wuxuu hi alaa lahu lkhalqu wاlmr suuratu lacraab ilahay isagaa le abuurka iyo arinkaba labadaasaa sidaas ilahay isu raaciyey rububiyadana wuu leeyay uluhiyadana wuu leeyay macnaheedu waxa wey sidaan loogu haysanin ilahay inuu abuuray caalamkan ma aha in nidaamka iyo ummadi waxa ay raacayso ee ay ku dhaqmayso sharci ka dhiganaysana in lagu qabsado maaha sida abuurka kownka loogu daayey waa in arinkana loogu daaya in ilxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ila iyaah dalika adiin lqayim walaakina akara annaasi laa yaclamuun aayaddaa suuratu nu yunus ku sugan ilaahay baa waxa ihi xukumka iyo sharciga iyo nidaamka ilahay isagaa leh cid aan isaga ahayna ha caabudina oo waxaa ku dhaqmaysaan ha ku caabudina diinta toosani waa taa inkastoo dadka intooda badani aanay garanaynin waxa kale oo markaas ilaahay uu ku sifeeyey nidaamka runtii cidda ka baydha ee iyagu raacan nidaam kale oo khilaafsan kan samaawiga ah inay yihiin arbaab iyo shurakaa macnaha inay iyaga lafdigoodu ilaahyaal isu dhigeen ayaa qur-aanku uu tilmaamay alla wuxuu hi am lahum shurakaa sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illah suuratu shura ma waxa ay leeyihiin ilaahyaal u dejiyey nidaam nidaam u dejiyey aanu ilaahay fasixin oo aanu ogolaan marka taa macnaheedu waxa weya canaan cidda nidaam dejisa cidda sharci dejisa cidda qaanuun dejisa ummadda nidaam uga dhigta kan khilaafsan oo kasoo horjeeda macnaha inay rabbiyaal iyo ilaahyaal isu dhigeen ayaa aayaddaa suuratu shura ilahay ku xusay sidaa u markhaati furaysa aayadda kale suuratu tawba ku suganiba ittakhaduu axbaarahum waruhbaanahum arbaaban min duuni illah ilahay wuxuu ihi nimankii kiristanka ahaa iyo yuhuuddu waxa ay ka dhigteen suufiyaashoodii iyo culimadoodii waxay ka dhigteen rabbiyaal inta ilaahay ka sokay markii uu cadiy ibn xaatim nabiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ee uu yihi maanaan caabudin qolyahaase waa sidee waxa uhi miyaanay u dejinin xalaasha iyo xaraamta oo wax ka xaraam ahaa ilahay uu ka xaaraantinimeye miyaanay uxalaalayn wax ka xaaraan ahaana wax u xalaal ahaana miyaanay ka xaaraantinimayn taasaa caabudidda ay caabudeen taasoo runtii dee wax badan dhacda oo soo noqnoqota asalka uhoreeya runtii aynu aaminaynaa waa kaas wey waxaynu aaminsannahay shareecadan inay tahay baaqiyatun ilaa yawmi alqiyaamati laa tunsak sida rasuulkuba uu yihi sala allahu calayhi wasalam rasuulka rususha ugu dambeeya ee cad cid rasuul kaloo kasii dambeeya aanu jirin sharciganina waa ka shuruucda kale oo dhanba nasakhay wax baahiyoo dadka muslimiinta ay u qabaan diin kale ma jirto sidaa daraaddeed ayaa qofka muslimka ahi aanu meel kale ukacayn oo aanu nidaam iyo diin ka raadsanayn waxau nabigu leeyahy alayhi الsalaatu wasalaam kanat kanat ambiyaau bani israil tasusuhum kanat ambiyaau bani israil tasusuhum mar kasta oo nebiyadu ay mid uu dhintaba mid kalea ka dambeynaya reer banu israiil saasay nebiyaashu ku hogaaminayeen anigana wax nebiyahoo dambe oo iga sii dambeeyaa ma jira buu nabigu hi alayhi الsalaatu wasalaam marka taasaynu ogsoonnahay oo asalka uhoreeya asalka labaad waxa weeye qofka muslimka uu ku qanacsan yahay usuusha marka ay wax aaminayaan ay camal falayaan dadka ahlusunna waljamaaca ay aaminayaanna waxaa kamid ah asalkan isaguna soo socda oo ah iktimaalu shariica shareecadan aynu haysano ilaahay uu inagu manaystay inuu yahay mid dhamaystiran ahlusunna waljamaaca marka la leeyahayna macnaheedu waxa wey firqooyinka firqada dhexdhexaadka ah oo ummadda islaamka ummadaha ayay udhaxaysaa ummadaha waa umatan wasata baa ilaahay uu ku tilmaamay wakadalika jacalnaakum umatan wasata ahlusunna waljamaacana waxa yihin firqad xadgudub iyo gabofaltoona aan samaynin marka waa ummadda sawaabka iyo xaqa ku toosan waxaynu aaminsannahay kolkaa ictimaalu shariica shareecadan inay dhamaystiran tahay oo wax ka naaftay ama ka nuqsaansanay aanu jirin asalkan kolka la eego waxa uu soo hoosgelaya ama kasii farcamayaaba asalkii hore aynu soo tilmaanay waayo marka ay shareecadani tahay mid baaqiya ilaa qiyaamaha taasi waxa ay keensanaysaa in ay dhamaystiran tahay oo ilaahay ugu talagalay wakti kasta iyo ummad kasta cid kasta inuu ilaahay ugu talagalay baa markaa halkaa ka cad ilahay baa wuxu uhi alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaana likulli shay aayaddaa hore aynu akrinee suurat lmaa-ida ku sugan ayaa waxaa faallo ka bixiyey nin yahuudiya isagoo la hadlaya cumar ibn khadaab radia allahu canhu waxa uu leeyahay haddii aanu yuhuuddanay aayaddaasi haddii ay nagu soo degi lahayd maalintaa ciid baanu ka dhigan lahay cumar uu weydiiyey wuxu uhi aayadda waatee aayaddaa suuratulmaa-idu ninkii yahuudiga aha akhriyey wuxuu cumar leeyahay anigu waxaabaan ogahay dheeraad kale oo ay sii leedahay waxay soo degtay maalinka carafa oo jumca oo nebigu taagan yahay calayhi salaatu wasalaam carafa dheeraadkaasaabay lahayd marka taa macnaheedu waxa weeyaan ilaahay boqorka ahaabaa wuxuu ballan qaaday dadkan inuu ka kafaalo qaaday nidaamkii iyagu ay raaci lahaayeen keliya waxa la gudban un fulintii imaamu malik waxa uu leeyahay raximah llah caalimkaa weyne reer madiina ee saaxibu lmadhabka ah man axdatha fi hadihi lummati shay-an lam yakun calayhi salafuha faqad zacma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama khana risaala liana allaha yaquul alyawma akmaltu lakum diinakum ila akhiri laaya waxa uu leeyahay qofka diintan islaamka wax kusoo dara aan hore ugu jiri jirin waxa uu xusaya ayuu sheegayaa in uu nebigu khiyaameeyey risaaladii oo aanu xaqiiqo sheegin maadaama ilaahay ui diintan waan idiin dhamaystiray oo nicmadaydii waan buurigaray oo kamil baan ka dhigay qofka wax ku dara ee bidco soo kordhiya yidhahdo shaygani wuu iska wanaagsan yahay waxba xumayn maayo sida dadka in badan aynu ka maqalo sidaas u eedeeyey buu leeyahy nabiga calayhi salaatu wasalaam oo haddii aanu qowl ku odhanina ficilkiisa ayaa taa ka turjumaya caaisha radia allahu canha iyaduna macnaha macno u dhow ayay lahayd waxay lahayd man xadaaka ana muxamadan katama shayan faqad kadab qofka kuu sheega nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam diintii ilaahay uusoo dhibay inuu wax qariyey been buu sheegay arrintaasi waxay timid ama caaisha maqaalkaa ay lahayd mar uu soo baxbaxayay hadal odhanayay waxaa jira waxa la yidhahdo wasaaya cali cali bna abi aalib iyo aalu beytka ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kaga tegay dardaaran gaara iyo waxyaabo aanu ummadda kale u sheegin ayuu iyaga si hoose ugu sheegay markaasaa cali laftiisa uu ka jawaabayay oo uu lahaa haddaanu aalu beytka nahay wax uu nebigu nagu gooni yeelay ma jiro ilaa dee qur-aanka kariimka ahee loo siman yahay iyo faham ilahay uu ka fahamsiiyo qofka un mooyaane marka taasi runtii caaisha way sii akidaysaa waxaanay caddaysay sida ilaahayba kitaabka qur-aanka uu ku xusay nebigana calayhi salaatu wasalaam asxaabtu ay uga markhaati fureen diintan in uu gaadhsiiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaa xadiis saxiixi uu tilmaamaya muslim ku sugan inuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam lam yakun nabiyun qablii ilaa kaana xaqan calayhi an yadulla ummatahu calaa khayri maa yaclamu wayundirahum shara maa yaclamu lahum nebi kasta oo ambiyadii iga horeeya waxa waajib ku ahaa inuu ummadiisa tusiyo wixii khayr ah wixii khayra ee u og yahay inuu uga digo wixii shar ah ee u og yahay marka sidaasun bu ahaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam oo mar walba waxa uu ahaa dadka mid gurmad u ah gurmad u ah oo ka badbaadinaya wixii shar iyo balaayo ay soo socda uga digayana khatarta ay geli karaan waxaa xaqiiqatan intaa aynu sii raacin lahayn inaynu u gudubno asalka saddexaad oo ah usuusha markaa dadka muslimiintaha ay raacayaan oo runtii qofku marka usuushaa ku egaado inqiyaad ama hogaansamid dhamaystiran shareecadii u raacayo asalkaa saddexaad waxa uu leeyahy waa taxriimu taqdiim bayna yaday illaahi warasuulihi sala allahu calayhi wasalam inay xaaraan tahay oo aanay banaanayn ilaahay iyo rasuulka in lagala horumaro qowlka iyo waxa uu qofku samaynayo iyo dhaqankiisa iyo sharciga u raacaya intaba macnaha waa inuu addoonku ka erabsadaa oo uu ka dambeeyaa nusuusta iyo daliilka aayaad iyo axaadiis bale taasina waa arinta ay ka waramayso suuradda la ydhaha suurat lxujuraat bilowgeedu si fiican uga waramayo wahada alaslu mutaratib cala lwal asalkan laftiisa ama qodobkani waxa uu kasii farcamaya qodobka hore waayo maadaam shareecadii ay dhamaystiran tahay wax baahiyo qofku aan u qabin inuu weydaarto uma banaano qofka muslimka ah inuu arin iska go-aansado oo uu ku tallaabsado isaga oo aan ogaanin sharcigu waxa uu ka leeyahay oon macnaha jahli ku socon suuraddaa suurat lxujuraat bilowgeeda haddaad akrido taasaa ilahay uu kaga waramay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illahi warasuulih ilaa akhir laayaat rabbi iyo rasuul ha kala horumarina macnaha qofku dhaqanka uu samaynayo iyo camalkiisa waa inuu sharciga ka dambeeya waa inuu sharciga uhogaansamaa markaynu sidaan leenahay macnaheedu ma aha macnaheedu taa ma aha in caqligii qofka la xanibayo ama aan kaalintii caqliga la siinaynin caqligu sida la ogsoon yahy waa manaatu takliif waa halkii ay ku xidhnayd xilsaarka qofka la xil saaray ilahayna in fara badan ayuu ku ammaanay dadka mu'miniinta ah inay yihiin kuwa ulul albaaba oo caqliga ilaa lix iyo toban aayadood ayuu ku ammaanay kuwa gaalada ana markuu eedeynayo wuxuu tilmaamay in caqliyadii wanaagsaneed ay ku fikiri lahaayeen iyo xornimadii xagga caqligu inay ka luntay marka nusuusta aayad iyo axaadiisba way tilmaamaysaa kaalinta uu leeyahay caqligu alla waxa uhi waqaaluu law kunaa nasmacu aw nacqilu maa kunaa fii asxaabi saciir waa ahlu naarkii oo ka calaancalayo maalintaa ka xun ibka intii ay joogeen inaanay caqligii ilaahay uu siiyey si wanaagsan u isticmaaleen taasay ka xun yihiin laakiin marka runtii qofka muslimka ah inuu ogaado ay tahay waxa weeyaan caqligu inaanu sharciga ka dulboodin ama qofku aanu caqliga ka horeysiinin nusuusta iyo daliilka haddii bani aadamka caqligooda uu ku filan yahay ilahay kutubtana ma soo direen rusushana ma soo dejiyeen rususha kutubtana ma soo dejiyeen rusushana ma soo direen hadduu dadka caqliga ku filan yahay wey laakiin ilahay baa bani aadamka abuuray og caqligoodan yar waxaa ku filan runtii kaafiya iyo kabaya sidaa daraaddeed ayaa sharci usoo dejiya caqligooda toosiya dhamaystira qurxiya nusuustii muuqaalka nusuustaa ciddii muuqaalka unoqonaysa sida fiican ufahamsiinaysa bani aadamkana ilahay wuu soo diray oo ah rusushii ilahay baa wuxuu yihi fabashir cibaad aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana ulaaika aladiina hadaahum allah waulaaika hum ululalbaab waxaa aayaddaa suuratu zumar kusugan ilaahay uu ku ammaanay dadka aqoonta leh dadka aqoonta leh tilmaantoodu waa kuwe waxa weeye aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana qur-aanka kariimkaa iyo daliilka ayay dhegaysanayaan markaasaa kiisa wanaagsanna ay raacayaan kuwaasaa ah kuwa hanuunay kuwaasaana ah kuwa caqliga leh caqliga qofku kolka uu ammaan leeya kolka uu ilaahay boqorka ahaa ee abuuray ka dambeeye wey iyo daliilkiisa iyo diintiisa sidaa darteed waxa haboon qofka muslimka ah haddaba in uu ogaado maraatib aladila marka uu ku qanco daliilka inuu ka horeysiinayo caqliga oo aanu caqligiisa u noqonayn ninka xukuma isla markaa haddii aanu caqligiisa waxan waafaqin aanu noqonin mid diidaya laakiin uu cala ara'si walcayn kol hadduu shaygani daliilka ku yimaado uu si quban u raacayo taasi waxay ubaahan tahay qofku inuu garto daliilada uu raacayo iyo darajadooda sida dadka muslimiinta ay isku waafaqsan yihiin adiladaas ama daliilka aynu raacayno ee caqligu u hogaansamayo qofku si fiicanna ay tahay inuu ufahmo waa ilaa afar kitaabka qur-aanka sunaha nabiga caleyhi salaatu wasalaam ijmaaca ummadda ummaddu shayga ay isku waafaqeen iyo qiyaaska qiyaaska hagaagsan ee saxiixa ah ee fiican afartaasaa daliilka noqonaya way jiraan daliilo kaloo lasoo qaatay laakiin inta baa la isku waafaqsan yahay qiyaaska laftiisu wuxuunu soo gelayaa un saddexda hore ayuu soo gelayaa haddii aynu sidaa nidhi waxaa la daliishan karo waa inta aynu soo sheegnay haddii aynu nidhi arrimahan soo socdaa daliil ma noqon karaan bay leeyihiin culamaadu caqiida midda uhoreysa waxa weeye aru'ya nanaamka qofku uu arko ma keenayso xalaal iyo xaraam in midnaba lagu bineeyo sida imaamu shaatibi uu kitaabka ictisaam laydhaah juska koobaad laba boqol iyo lixdan masalada oo aada ugu faahfaahinayo haddii masalan qofku uu arko manaam manaamkaasi ama waxun ha ahaado ama wax wanaagsan ha ahaado sharcigeenna waxba laguma bineeyo isla wax sharcigu ku amrayo ayaad manaam ku aragtay qof kaaga waramayo oo kasoo horjeedo oo kuu diidan xataa rasuulkiiba ha ahaado sala allahu calayhi wasalam xukun lagu binaynayaa ma jiro sharcigana loo khilaafi maayo midhka la raacaya waa daliilkan sugan marka cidda manaam iyo ru'yo wax ku binaysa runtii way way halaabaysaa daliilna taa looma tixgelinayo midda labaadeen daliil loo tixgelinayna waxa weeye alkashfu wakhal wakharqu lcaadaad qofka haddii wax loo iftiimiyo ama karaamo uu arko iyadana sharci lagu binayn maayo sharcigu waa daliilka un waxa saddexaad oo aan waxba lagu binaynayn oon daliil ahaan loo arkaynin xadiidu nafsi wamaa yaqacu fi lqalb qofka waxa naftiisa kusoo dhacaya oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu lahaa run ummadayda waxa laga dhaafay wixii nafteedu ay ugu sheekayso haddaanu qofku waxaan samaynin ama aanu ku dhawaaqin qowl iyo ficil haddaanu midun kula imanin looma qabanayo sidaa daraaddeed qofku wuu isla sheekaystaa qof waliba waxbaa naftiisa ku wareegaya soo maraya oo kusoo noqnoqonaya aada u fara badan marka kaa isagana waxba laguma binaynayo waa shayga mararka qaarkood ilhaam la yidhaahdo qofkii wax lagu ilhaamiyo midka afraade aan waxba lagu bilaynayni waxa weeyaan daliilo arkayni istixsaanu shay waistiqbaaxu in qofku caqligiisa uu isticmaalo horena waynu soo sheegnay taa oo uu idhaahdo waxani wuu ila wanaagsan yahay waxanina wuu ila xun yahay aayaddu maxay saa u tihi xadiidku saa muxuu yidhi shaygaasi aniga ilama fiicna inuu qofkaasi caqliyadda noocaasa isticmaalo oo ataxsiinu wataqbiix shayga la yidhaahdo waxaasaa xun iyo waxaasaa wanaagsan wixii ila wanaagsanina waa sharci wixii ila xumina ma aha inuu qofku halkaa ka duulo taasina diin ma noqoto bal bal waxaa la odhan karaa waa masalada ay ku lumeen nimanka muctasilada la odhan jiray oo marka ay daliilka maqlaan caqligay u bandhigi jireen caqligoodu hadduu soo dhaweeyana waa raacayaan haddii kalena way diidi jireen waxa kale oo aan markaa waxba la cuskanaynin daliilna loo arkaynin camalu lkasra almukhaalif lisharci ummaddu sida ay u badantay ama adduunyadu sida ay u badantay iyo aqlabiyadu sida ay tahay haddii ay daliilka khilaafto runtii taa iyadana lama raacayo marka aan daliil jirin ayaa loo gudbi karaa dhinaca dadkuu bata in la eego laakiin marka daliil jiro ummadoo dhami hadday daliilka khilaafto daliilkunbaa la raacaya xukmu alabiya aklabiyada oo had walba la tixgeliyaana waxa ay ahayd oo qur-aanku uu ku xusay inay ahayd nimankii ahlukitaabkaha waxyaabaha ay ku ambadeen وqاl الdيna غلبوا عlى أمrهiم لنتkidna عalyهiم mسجidا sوraة الكهfi saa ilahay uu ku xusay أصxaabu الkهfiga iyo arinkooda markii laga waramayay kuwii u farabatay baa waxay yidhaahdeen annagaa msjid ka samaysanayna midda lxaade aan daliil ahaan loo arkaynin waxa weeye تaqlid الآabاء والأslاf min غayri daliili walaa burhan inaan aabbo iyo awow iyo abtirsimatoona la raacaynin haddii aanu qofkaasi daliil haysanin oo diinta ilahay uu khilaafayo taasina runtii ummadeena marar badan bay dhacdaa inay yidhaahdaan waxaa aabbayaasha iyo kamaanaan soo gaadhin weligayana horaa umaanaan arag caadana umaanaan umaanaan lahayn mararka qaarkoodna daliil ay uga dhigaan caado la khilaafa cado allay leedahay iyagoo daliilkana taa uga dhigaya qur-aanka kariimka ahi waxa uu eedeeyey aladiina asaabahum taxajur lcaqli dadka xidhxidhnaanta xagga caqligaha ay ku dhacday ee daliilka eegi waayey iyo nusuusta kusoo degaysa ee yidhi dhaqankii aabbayaasha yun baanu raacayna ilaahay baa wuxu uhi waidaa qiila lahum tacaalow ilaa maa anzala allahu waila arasuul qaluu xasbunaa maa wajadnaa calayhi aabaa'ana awalow kaana aabaa'uhum laa yaclamuuna shay-an walaa yaxtaduun aayaddaa suurat lmaayida ku sugan marka nimankaa gaaladaa lagu yidhaahdo qur-aan iyo xadiid ukaalaya ilahay iyo rasuulka ukaalaya kolka la yidhaah waxay odhanayaan waxaa nagu filan dhaqankii aabayaashaya iyo diintaana kusoo gaadhay aabayaashayaa nagu filan ilaahay wuu eedeeyo wuxuu ihi haddaanay waxba garanayno aqoonyahanba aan ahayn kuwa ay ku abtirsanayaan miyay iska raacayaan marka runtii taana qofka muslimka ahi agtiisa ma taalo inuu ihaha waxaana caadano ahay waxanaanu arki jirn waxanaa soo jireenaha waxanaa soo yaalaha waxaa kaloon daliil loo arkaynin acmaalu nnaas acmaalu bacdi nnaas wakhaasatan alculamaa haddii culimadu qaarkood ay wax isticmaalaan inuu qofku ku daliil uu ka dhigo uu yidhaahdo sheekh hebel waxaasaan ku arkay ama sheekaygu sidaa muu yeeli jirin iyo sheekaygu sidaasuu yeeli jiray runtii taasina ma noqonayso mid daliil ahaan loo tixgeliyo dadka caamadiina runtii waa inay iska ilaaliyaan arintaa waayo qofka dee sheekah waa qof bani aadama macsuum ma aha waxaa dhici karta waxaanuu samaynaya inuu gaf yahay marka daliilkii lagu dayanayo isagu maaha mararka qaarkood waxaaba dhici kartaba inuu yahay qof khaldan oo cilmigiisii aan ku camalfanaynin sida loo yihi halaatun tahdimu diin zallat lcaalim wajidaalu munaafiqin bilqur'aan wa aimatun daaluun saddexdaa diinta dumiyey qof caalima simbiriraxadii iyo qof munaafiqaho aqoon ula qur-aanka oo ku doodaya o ku marmaya iyo dad hallowsan oo madaxa qur-aanka kariimka ana waa adiga arkay in fara badan ayuu ka digay dad intay cilmi sheeganayaan aan ku camalfalayn asalka afraada aynu u gudbi lahayn waxa wey alinqiyaadu taam inuu qofku uhogaansamo diinta ilaahay hogaansamid dhamaystiran aahiran wa bainan muuqaalka iyo macnawiyaadkiisa labadaba daahirka waa inuu uga hogaansamaa shareecada shahaado keliya arrinkiisa aanu ku daynin sida soomaalidu ay u badan tahay laakiin uu la yimaadaa kelmada tawxiidku waxa ay keensanayso dhaqankiia laabudda an yastaslima lilah waa inuu ilaahay uhogaansamaa oo qawlkiisu ficilkiisu waafaqa bainkana waa inuu ilaahay uga hogaansan yahay oo ula yimaadaa maa yusama biikhlaas maca arida inuu ilaahay uhogaansan yahay isagoo wixii la farayna raalli ku ah arrintaasi waata kala saaraysa muminka iyo munaafiqa muminka iyo munaafiqa waxaa kala saaraya ikhlaaska ilahay baa wuxu uhi falaa warabbika laa yuminuun xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fi anfusihim xarajan mima qadayta wayusalimuu tasliima wayusalimuu tasliiman baa ilahay uleeyay ilaa ay hogaansamaan hogaansamidoo rabbi ay isu dhiibaan wma kana limuminin walaa muminati ida qada allahu warasuuluhu amra an yakuna lahum lkhiyaarau min amri rag iyo dumar dadka muminiinta uma haboono mar hadii ilaahay iyo rasuulka ay wax go-aamiyaan inuu qofku khiyaar yeesho oo u khilaafo qul ina salaatii wanusuki wamaxyaaya wamamaatii lilahi rabi lcaalamiin saasuu qofka muslimka isu dhiibayaa oo ilaahay uu uhogaansan yahay hadii ay dhacdo qofku inuu ku gaboodfalo inqiyaadkan adoonkii inuu adoonnimadii xaqiijiyo oo ilaahay uu isu dhiibo haddii taa dhaawac uu ku yimaado waa haddii arrimaha noocan ah uu markaa ku camal falay ka horeysa waxa weeye ta'wiilu nusuus isagoo naskii qofku si khaldan u awila taasi waxay dhici kartaa inuu inxiraaf ku yimaado dariiqii toosnaa uu ka baydho had iyo jeer sida naska loo fasiraya marna si saxiixay noqotaa ta'wiil saxiixa laydha marna si khaldan bay noqotaa ta'wiil faasida la yidhaha dadka had iyo jeer gefsan ama nusuusta ku xadgudbayaana si khaldan bay ufasiraan mararka qaarkood waxa labaad oo keeni kara alahdu bibacdi nusuusi duna bacdi alaakhar in daliilada qaarkood la qaato aayaadka iyo axaadiista qaarna laga tago iyadoo ay ahayd in la wada akriyo oo la isla akriyo lagu wada camal falo la jamciyo nusuusta laisu geeyo waxay culimadu leeyihiin waa dariiqatu ahli lbidaci wa ahli lahwa dadka had iyo jeer bidcada iyo rabitaankooda u hagayo ayaa nusuusta qaarkoodna qaata intay doonayaan inta aanay doonayninna ka taga ilaahay baa wuxu uhi yudilu bihi kasiira wayahdi bihi kasiira wamaa yudilu bihi ila alfaasiqiin waxaa nasku uu tilmaamaya qur-aan kariimka ilahay uu ku xusay aayadda suurat lbaqara in qur-aankii qolana ay ku hanuunayso qolana ay hallow ka qaadayso وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ضدنا حريص أكردنيا ضدنا خسارة أكردنيا سيدا ويها عدة أفهمت نبي عليه الصلاة والسلام إيه أصحاب التفسير كودي أخرى على نحريص عافمات بوكرديا عدة ربيتان كيدو هجيو أما عد جفتن كرة عبينا التفسير كودي كرة عبتنا خسارة أكردنيا أدونك waxa ku waajiba hogaansamida uu sharciga u hogaansan yahay ilaa inta uu dhimanayo maaha meel darajo uu gaadhayo kaga tegayaa ma jirto darajo cibaadada lagaga rafcinayaa ma jirto addoonku ilaahay buu isu dhiibay ilaa inta uu ku dhimanayo wacbud rabbaka xataa yatiyaka alyaqiin marka taasina runtii inuu qofku ku baraarugsanaado waa masale aada iyo aada muhiim u ah lafdhabarna u ah mawduucan aynu ka waramayno inagoo soo kookoobayna asalka runtii kale usuushaa kamid ah ee aynu tilmaami lahayn asalkii afraad baynu soo tilmaanay asalka shanaadna waxa weeye wujubu raddi ila allahi wa rasuulihi cinda tanaasuc bani aadamku sida la ogsoon yahay isku aragti ma aha isku cilmi ma aha isku deegaan iyo dareen ma aha dabeecadahoodu way kala duwan yihin cilmigooda ayaa kala duwan sidan u kala duwan yihin muuqaalkooda ayay u kala duwan yihin intaasoo arimoodba waxbay isku khilaafi karaan kala aragti way ku noqon karaan arrimaha qiimooyintooda iyo nusuusta sida loo fahmayaba markay arinku halkaa taagan yahay dadka waxaa kala xukumaya shareecadda iyo nusuusta ilaah iyo rasuulka ka timi taasaa kala xukumaysa haddii ay yihiin qabaailka haddii ay yihiin xukuumad iyo haddii ay yihiin raciyadda iyo maamulka iyo shaksiyaadka iyo dadka shuraakada ah ee wax wada leh ninka iyo xaaskiisa ciddii wax isku qabataba waxa ay leeyihiin marjic iyo meel ay u laabtaan oo arrimahooda ay ku xaliyaan oo dadka u dhexo taasina waa diinta ilaahay marka dadka muslimiinta ama ahlusunna waljamaaca usuushooda waxaa kamid a inaanay odhanin aniga waxay ila tahay inaanay odhanin hebel inooge laakin la idhaahdo war bal xaqa aan u laabano arrinkan diinta iyo daliilku wuxuu ka yidhi si aynu u ogaano tan asalkanina waxaynu odhan karnaa asalkii hore isaguna ka farcamaya oo qofka ilaahay ilaahay isu dhiibe uhogaansamay addoonnimada ogole dee marka masale ay ku timaado meel kale lama marayo ee diinta u laabanaya ilahay baa wuxu uhi fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ila allahi warasuulihi in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir dalika khayru waaxsanu ta'wiila aayaddaa suurat nisa ummadda isagoo ilaahay la hadlaya inagu aynu kamid nahay waliba dadka dee khilaafku uu ku badan yahay akhiiran haddaa wax isku qabataan shaygaasi noocuu doonayaba ha ahaado u baahataan in la idinkala jaro weeye ilaahay rasuulka ha loo celiyo sida ibnuqayim masaladaa marka uu sharxayo uu tilmaamayo wuxuu leeyahy culimadu waxay isku waafaqsan yihiin ilaahay ha loo celiyo waa qur-aankiisa ha loo celiyo rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam intuu noolaana isaga ha loo celinayo markii uu dhintayna daliilka isaga ka sugane saxiixa ah ayaa loo celinaya marka qur-aankiiyo xadiidkaa loo celinaya haddaa ilaahay rumaysan tihiin iyo aakhiro daliilku ha idin xukuma baa ilahay taasaa idiin wanaagsan dalika khayrun ay fi dunya wa axsanu ta'wiila fi laakhira adduun iyo aakhiraba taasaa idiin fiican marka taa macnaheedu waxa weeye inay arrinku soo ururayo oo dadku kolka ay taa isla gartaan ay isla fahmaan wax badan baa runtii ka fududaanaya leannahu ilaahay addoomuhu way u siman yihiin oo uma kala sokeeyaan sida bani aadamka had iyo jeer cid ay ugu exdaan ilaahay addoomihiisu way usiman yihiin saa darteed sharcigu iyaga u wada qaadaya oo waa wada xukumi karaya aayad kale ilahay waxa uu ku uri wama khtalaftum fi shayin wama khtalaftum fiihi min wama khtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah aayaddaa suuratu shura ku sugan ilahay waxa uu leeyahy wixii aa isku khilaaftaan garsoorkiisa waa ilaahay ilaahay ugeeya alla ha la horgeeyo sharciga ha loo bandhigo mararka qaarkood waxaa dhacda dadku iyagoo aqoontii leh diintii ilaahay fahmaya weliba laga yaabo dadki inay yihiin dad cibaadaysanayo ducaad baa masaa'ilka ay isku qabtaan ama dhaqaale ha ahaadeen ama ha ahaadeen nidaam qoys ku saabsan inay cid kale ula kacaan oo aan waxalla waxay usoo kordhinaysaa aanay jirin taasoo mukhaalafada ay sameye khilaafka ay sameeyeen dartii guuldarada ku dhacaysa ay markaa noqonaysa arrinkooda inaanay ka midho dhalin alla waxa uu tilmaamay haddii dadku ay aaminaan diintoodan iyo kitaabkoodan qur-aanka ah nuur ilaahay uu siinayo oo wax badan ay fahmayaan dabeetana kitaabku uu kala furanayo u cadaynayo wixii ka qarsoomay alla waxa uhi wamaa anzalnaa calayka alkitaaba ila litubayina lahum aladi ikhtalafuu fiih waxaanu kugu soo dejinay kitaabkan qur-aankaa waxaanu doonaynaa dadka inaad wixii ay isku khilaafeen u cadayso dad wixii ay isku khilaafeen nebi maxamed oo inaad u cadayso oo kitaabka aada ugu cadayso kaasaanu kugu soo dejino kitaabkii aanu noqonin mid meel la dhigo la iska wadaagta laakin uu noqdo kii dadka kala xukumaya u laabanaya wa yustantaj min hada asl idan waxaynu kala soo bixi karaynaa asalkaa aba qodobkaa horeynu soo sheegnay arrimaha soo socda midka koobaad ana shariicata xaakimatun laa maxkuumun calayha sharcigu waa ka dadka xukumaya laakiin iyagu ma aha kuwa sharciga xukumaya oo sida xanjada u kala jidayo say doonayaan udhigaya dadka qowlkooda iyo ficilkooda ka saxiixa ah iyo ka baatilka ah ka la sugayo iyo ka la deerifaynayo labadaba sharcigaa kala xukumaya oo sharcigaa loo bandhigaya taasi aynu ogaanaa aada iyo aada bay muhiim u tahay madhabaha iyo dadka aragtiyahooda iyo rabitaankoodu ma aha kahagaya sidaa daraaddeed bay culimadu ka dayrin jireen qolyihii asxaabu lmadaahi madhabaha had iyo jeer u tacasubi jiray berigii hore ayay ka dayrinayeen maadaam madhabtooda un ay cismada iyo dhowrsoonaanta siin jireen midda labaad aynu ka faaidaysanay asalkaa hore waxa wey laa axada macsuum min hadihi uma bacda nabiy sala allahu alayhi wasalam cid dhowrsooni waa sharciga un nebi maxamed inta uu adduunyada ka tegay cid la oran karo waa macsuum oo iyadu khata geli mayso oo ficilkeeda sidiisaa loo koobigaraynaya la raacaya ma jirto meesha waxaa ka baxaya marka aragtida ay qabaan shiicada nimanka la idhaahdo oo waxay qabaan cismatul aima in imaamyadooda iyo hogaamiyeyaashoodu ay dhowrsoon yihiin sharcigana sida ay iyagu u fahmaan un ay tahay oo iyagu aanay khaldamaynin taa dadka muslimiinta ahy ma qabaan qofka bani aadamkaah wuu khaldami karaa laakiin sharcigu wuu dhowrsoon yahay sidaa daraaddeed ayaa in fara badan aimadu iyaga oo masaladaa ka waramaya ilaa afarta madhabba kolka laysu geeya midiba cibaaraba si uu dhigayba waxay leeyihiin kullu axad yu'kad min qawlihi wa yuraddu ilaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam qof kasta hadalkiisa waa la qaadan karaa waana laga tegi karaa ilaa rasuulka sala allahu alayhi wasalam mooyaane naska marka loo noqonayo runtii waxa ay tahay dadka culimada ee caamiliinta ee sharciga ku camal falaya in loola noqdo sida loo fahmayo iyo sida loo fasirayo waayo bani aadamki isku aragti maha qofkii oo aan aqoontiisu bislayn markuu dhaa naskan anugu u laabanaya waxaa laga yaabaa naska inuu fahmi waayo isku dabarogo ilahay baa wuxu uhi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun suurat suuratu naxl walambiya ayaa ilaahay waxa uu ku yihi dadka aqoontale wax weydiiya haddii aynaan wax garanayn aayadii kale suuratu nisa kusugnayd ilahay waxau ihi waidaa jaaahum amru min almni aw ilkhawfi adaacuu bih walow raduuhu ilى الrasuuli wailى uli اlأmri minhum lacalimahu ladina yastanbituuna minhu lacalimahu اladina yastanbituunahu minhu hadday u celin lahaayeen arintaa ku timid ama cabsi sheegaysa ama amni sheegaysa ama qiimaynta arimaha fahamka nusuusta hadday u celin lahaayeen rasuulka iyo dadka aqoonta leh way fahmi lahaayeen kuwa wax kala soo baxaya naska kala shiiri karaya idan markaa daliilka sida loo fahmayo iyo sida loogu noqonayo nusuustaasaa fasiraysa marka taasina waxa ay dawo ka noqonaysaa qofkii in uu si dhib yar naskii ufahmi karo nusuustiina laisugu geyn karo o lagu wada camal fali karo asalka lixaad ee aynu soo qaadan lahayn waxa weeyaan raddu i raddu ibdaali maa khaalafa shariica wixii shareecadda ilaahay khilaafa in halkaa la iska dhigo oo dhinacaa la isaga riixo aan la isku dhibin toosintiisa iyo saxidiisa isaga laftiisu asalka laftiisu kii hore u ka farcamaya oo isaguna uu kasoo hoos baxaya qofkii markau shareecadii ku kalsoonyahy wixii ka qarsoomo marka uu u celiyo shareecadii wixii aan shareecadii ahayn buu dhan iska dhigaya oo runtii u iska weydaaran doonaa taana nabigaa ka warramay calayhi salaatu wasalaam dhaxalkii uu ummadan uga tegay ayuu ku xusay waxaanu yihi man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddi waa xadiid muttafaqu caleyhi caaisha laga warinayo oo bukhaari iyo muslim kusoo baxay islaamka iyagu wuu noo kooban yaho waa diintan dhamaystiran ee ilaahay uu noo buuxiye kaamilka ah haddaba qofka soo kordhiye wax cusub keena fa huwa raddun waa lagu celinayaa lagamana aqbali doono xadiidkaasi waxa uu tilmaamayaa ana albidaca kulluha matruuka waa marduuda wixii bidca ah oo dham inuu yahay wax halawa oo laga tegi doono iyadoo bidcada culimadu ay laba uqaybiyeen bidca waxa la yidhaha wixii cusube bani aadamku uu keensade diinta lagu soo daro markaa xagga cibaadaadka siiba la xidhiidha iyo waxyaabaha sawaabida usuusha sugan ee xagga diinta daliilka ku sugmay oo dadku ay isku dayaan inay duduwaan taasaa bidca la idhaha laakiin bidca lama yidhaha horumarka laga sameeyo adduunyada iyo technologiga iyo farsamada la gaadhayo iyo masaalixda la xaqiijinayo adduunyada taa iyada bidca laguma tilmaamayo ee waxa weeye daliilkii bay soo hoosgelaysaa nabigu ui alayhi salaatu wasalaam antum aclamu biamri dunyaakum arrimaha adduunyadiina idinka ayaa aqoon ule wixii aad ka horumarinaysaan bidcada waxaa loo qaybiyaa miduu qofku ku faasikoobayo iyo mid uu ku gaaloobayo labadaasaa lagu tilmaamaa kolleyna waxaa aada uga waramay kutub laga qoray oo fara badan oo uu kamid yahay kitaabka qushayri uu leeyahy la ydha asunan walmubtadicaat iyo kitaabka uu leeyahay cali maxfuud alibdaac fi mudaad ibtidaac waxaa kale oo iyadana marka aynu asalkaa raacno wax kasta oo shareecada khilaafsan inuu baatil iyo la weydaaranay asalkaa inagoo ku socona waxaan la raacaynin alfatwa almukhaalifatu lilkitaabi wasunna fatwada sheekh haddii ay khilaafto daliilka aayaad iyo axaadiisba lama raacaya halkaasaa la iska dhigaya waa usuusha aynu ku soconayna wey sidaa daraaddeed baa kitaab ulictisaam kitaabka la yidhaahdo saxiixu lbukhaari ku sugan imaam lbukhaari baab buu guntaday baabkaa waxa uu ku leeyahy ida ijtahada alcaamil aw ilxaakim faakطa'a khilaafa rasuuli sala allahu calayhi wasalam min gayri cilmin faxukmuhu marduud liqowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam man camila camala laysa caleyhi amruna fahuwa radd ila akhir xadiid waxa uu leeyahay qofkii mas-uulka ahaa ee madaxda ahaa ama ciddii wax xukumaysay haddii uu gefo isagoo khilaafay nabiga caleyhi salaatu wasalaam xukumkaa waa la radinaya lamana aqbalayo xadiidkaa nabigu usoo darshaday caleyhi salaatu wasalaam taa macnaheedu markaa ma aha sheekh baa fityooday iyo fatwa sugnaatay oo masaladaa diin ahaan baa la iigu sheegay in uu qofku idhaahdo kusii adkaysta maya haddii uu caddaado in fatwadaa sheekhu daliilka ay khilaafsan tahay waa asalkii hore unbay kasoo hoos baxaysa asalkii hore waxaa kasoo hoos baxaya ahaa wax kastoo diinta kasoo horjeeda in dhinac la yska dhigo cuquudda heshiisyada iyo shuruudaha la dhiganayo iyo musaalaxada iyo wixii la samaynayo ee dad lagu dhexdhexaadinayo wax kasta oo shareecada khilaafa inuu isaguna baatil noqonayo waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu lahaa shardi kasta oo sharciga khilaafa haba ahaada intaasoo shardi boqol shardiba ha ahaadee waa laga tegaya oo waa la weydaaranaya marka shuruud baanu ku galay iyo heshiis baanu saxeexnay iyo arrinkan sidan aanu ku go-aamino aanu isla meel dhignay hadday caddaatay inay diintii ilaahay khilaafsan tahay iyadana dhan baa la iska dhigaya waxaa saddexaad oo soo hoos gelaya asalkaa qofka qaadiga ahi hadduu go-aan gaadho go-aankiisaas khata u dhaco xukmu lxaakim laa yuxilu lxaraam wey xaakimkaasi waxa uu xukumay ee xaaraamta ah waxba ma xalaalaynayo walow nabi maxamed ba ha aada calayhi salaatu wasalaam walow mas-uulkii ummadda usaraysayba ha ahaa ummadda usarreeyba ha ahaado wuxuu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam isagoo ummadan la hadlaya inamaa ana bashar wa inakum takhtasimuuna ilay walacala bacdakum alxana bixujatii min bacd war anigu bani aadam baan ahay idinkuna idinka oo doodaya ayaa ii imanaysaan waxaana dhacaysa inaad kala aftahansan tihiin marka qofkii doodiisa caddeeye isku hagaajiya laga yaabaa inaan uxukumo haddaba qofka aan uxukumo wax aanu lahayn ha qaato ama ha iskaga tago waslad naarahun baan u jaray taa nabigu wuxuu ku cadaynaya calayhi salaatu wasalaam qofka xaaraan loo xukumay si gafana loogu xukumay inaanay taasi ugu xalaaloobayni marka asalkii hore aynu soo sheegnay ayay taasina ka hoos baxaysaa wax kastoo diinta ilaahay khilaafsan inuu yahay baatil asalka toddobaad ee usuusha aynu raacayno kamid ahay waxa uu leeyahay sad saddu daraa'ic wax alla wixii alati tuxdithu bidac wax aliyaalo wixii wada ah ee qofku uu kusoo kordhinayo bidco iyo wax khuraafo ada in iyadana lahor joogsiyo la hor joogsado oo la hakiyo waayo taasi waxa ay keeni karaysaa haddii qofku uu wadooyinka mara bidcada gaadhsiinaya waxay keeni karaysaa inuu taxriif iyo tabdiil ku dhaco diintii ilaahay inuu duwo siyaado iyo nuqsaan keeno dariiqii rasuulka uu ka bayday sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam maalinka qiyaamaha anigoo taagan xawdka aan dadka dadka dadka ka waraabin doona aan dadka ka waraabinaya anigoo taagan baa qola kusoo hormaysaa si ay uga cabbaan kolkaasa malaa'igtu dhinac ay u duwaysaa marka aan idhaahdo kuwaaha la soo daayana waxa ay leeyihiin ma ogid ma ogid laa tadrii ma axdatuu bacda fa aqulu suxqan suxqan ay liman badala diina bacdi waxaan anigula odhanayaa marka aan arko inay yihiin qaar la qabsaday allaha fogeeye allaha fogeeye baan odhan doonaa marka haddaba aynu asalkan raacayno asalkan sheegaya wado kasta oo bidco iyo ku gaadhsiin karta khuraafaat in la maro in in la iska hor joogsado la isu diiday wado kasta oo taasa in la hor joogsado marka aynu asalkaa qaadano oo usuusheena kamid a waxaa kasoo hoosbaxaya arrimaha ataxdiir ataxdiir min taris ljuhaal min tara's ljuhaal in aan madax laga dhiganin qof aan aqoon lahayn oo arrinkaa mas-uulka looga dhigayo aanu qalmin manaa si ummaddu aanay dariiqa sawaabka uga dhicin diinta ilaahayna uga baydhin dad aan ho cid aan hogaamin u qalmin ayaa la isaga digay in hogaamin laga dhigto ummaddu inay diinta xaggeeda ka dhacdo weydaarato qiimo aanay siinin ilaahay rasuulkiiyo diinta edhab aanay kula dhaqmin waxyaabaha keena waxaa ka mid a in hogaamintii uu qabto qof aan aqoon lahayn diineed oo ka dhacsan xadiidka bukhaari kusugan waxa uu tilmaamaya ee cabdilaahi bn camr bn caas uu warinayo wuxuu le nabigaa maqlay calayhi salaatu wasalaam isaga oo leh ilaahay cilmiga ummadan uu siiyey kama qaadayo siibiduu qulubtooda ka siibay laakiin siduu uga siibaya waxa wey culimadiiyo dadkii aqoonta diinta ulahaa khayrkana ku hogaamin lahaabuu ayuu meesha ka saaraya dhimanaya fa yabqaa naasun juhaal dad aan aqoon lahayn baa soo haraya markaasa wax la weydiinayaa wax walba way sheegayaanoo ra'yigooday diin uga dhigayaan dadka ay u cabirayaan markaase iyana aan badeen waxna aan waxna luminayaan fa yadiluuna wa yudiluuna iyana way lumayaan dad kale way luminayaan macnaheedu waxa weeye diin garan mayno odhan maayaan jahli ma qiranayaan arrinka ciddii ku munaasibka ahayd uma celinayaan laakin fat buu dhiibaya qofki waxaad moodaa kaanahu caalim isagoo siyaasi ahoo meel ka khudbadaynaya ama wax ka waramaya wa w wax laga weydiiyo wuu ka jawaabaya oo wuu ku yeedhinaya marka taasi waxa ay kamid tahay asalkaasi sida uu kuhergeli kara ku hirgelaya waxa weeyaan cidda hogaaminta mas-uuliyadda ummadda diin iyo dunyaba loo dhiibayo waa in diinta aqoon ay u leedahay waxa labaad oo taasi ay ku suuroobi karaysaa cidda aqoonta wanaagsan leh ee xaqa iyo sawaabka si fiican ufahmaysa in iyaguna arrimaha dadka ay u qabtaan waxa saddexaad oo iyaduna asalkani uu ku xaqiiqo noqon karaa annahyu can atashadud watacamuq walguluwi fi ddiin in la iska ilaaliyo laga durko in dadku ay isku adkeeyaan diinta isla markaana ay xadgudub sameeyaan xadiisu warinaya axmed ibn xambalo marfuuca ibn cabaas uu ka warinayo nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam iyaakum walguluwa fi ddiin fainamaa halaka man kaana qablakum bilguluwi fi ddiin waxaan idinka digayaa inaad diinta ku xadgudubtaan oo xadgudub uu sameeyo qofkii uu isku waajibiyo u isa saaro waxaan awoodiisa ahayn laguna adoonsan ummadii hore waxa ay ku halaagsameen xadgudubkaasay ku halaagsameen xadiidkaa ibnu xuseyme saxiix buu ku tilmaamay nimankii nasaarada ahaa ama kiristanka ahaana sababta ay ku gaaloobeen ama xadgudubka ay ku sameeyeen taasi qayb bay ka ahayd ilahay baa wuxu uhi ya ahla alkitaabi laa taqluu fii diinikum walaa taquluu cala allahi ila alxaq marka diintu sida ay tahay baa loo raacayaa waanay fududahay wax xaraja iyo dhibaato ah oo ay leedahayna ma jiro waxa afraad oo iyadana la diiday iyadoo aynu hirgelinayno oo la xaqiijinayo asalkaa hore aynu soo qaadanay annahyu can aljidaali walmira nusuusta iyo daliilka in lagu murmo oo la iska horgeeyo nusuusta la isla dhaco oo qofba intuu daliil soo qaato ka kale uu ka horgeeyo iyada oo markaa kii kale aanu xaq dhowraynin daliilka uu wato labada qof markuu kani daliilkan keeno kana uu keeno inay ogaadaan weeye labada daliilba inay iyaga wada husaynayaan dabeetana ay sugeeyaan oo si loo wada fahmo laakiin inuu qofku naskiisa usoo qaato daliilka kalena uu is-ilowsiiyo taasi waxyaabaha la diiday weye aljidaal fi nusuus haddii munaadaro ay tahay munaadarada iyo jidaalku way kala duwayn munaadarada waa masaladii oo laisla ega sida loo fahmaya lagu camal falayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay iqra'u lqur'aan ma talafat quluubukum waida اkhtalaftum faqumuu canh qur'aanka akriya oo soo daliishadoo isla eega intaa aa isla fahmaysaan marka aa isla khilaaftaan ay isku fahmi weydaan nusuustana ka kaca kolkaas buu leeyahy xadiidkaa bukhaari ayaa wariyey can jundub ibni cabdillahi buu ka wariyay waa saxiix wey macnaheedu waxa wey haddii ay isla fahmi weydaan cid kale oo markaa idinku aqoon idi idin aqoon dhaanta ula noqda weeye si ay idiin fahamsiiyaan nusuusta iyo sida loogu camal falayo waa baabka uu u guntaday imaam lbukhaari isagoo masaladan ka hadlaya waxa uu leeyahy baabu karaahiyati ikhtilaaf waxaa la diiday nusuusta sidaas oo shaxun in la isugu khilaafo oo dabeetana qur-aankii iyo daliilkii laga dhigo kuwo aan dhan u wada jeedin iska hor imanaya waxaa kaloo la diiday oo isaguna soo hoosgeli karaya masaladaa hore ama asalkaa aynu soo sheegnay annahyu can atashabuhi biahli lkitaabi wlmushrikiina walakdi canhu in aan la isku shabihin oo aan la isu egeysinin yahuud iyo kiristanka iyo dadka gaalada ah iyagoo la isu eegeysiiyaa ama sidooda loo fikiro waxa ay keeni karaysaa nusuusta inaan la qiimeynin usuushana aan sidooda loo raacin bay keeni karaysaa taas asalka sideedaad ee aynu raacayna waxa weeyaan alamru bilmacruuf wanahyu cani lmunkar runtii asalkani waxa weeye ka ilaalinaya usuushii hore aynu soo tilmaanay in dadku wanaagana isfaraan xumaantana isu diidaan asalkaasoo sidiisa loo tixgeliyaa waxa ay keenaysaa usuushii hore aynu raacaynay in sidooda loo ilaaliyo sidaa daraaddeed ayaa ilaahay waxa uu xidhiidhiyey baabkan macnaha wanaagoo la isfariyo xumaantoo la isu diido iyo ilaalinta diinta ilaahay la ilaaliyo labadaas u israaciyey markaasaa rabbi waxa uhi alaamiruuna bilmacruufi waalnaahuuna cani lmunkar waalxaafiduuna lixuduud illah wabashir lmu'miniin dadka muminiinti waa dadka wanaagga isfara xumaantana isu diida xuduudda iyo nidaamka rabbina ilaaliya oo shuruu sharciga sidiisa u raaca dadka muminiinta sidaa u dhaqmaya u bushaareen haddaba in wanaagiina la isfaro xumaantana la isu diido waa waajib weeyaan nusuus fara badan oo runtii in badan aan maqasheenna way ku soo aroortay oo aayaad iyo axaadiisiba ay sheegayso marka waajibkan isaga ah la fulinayo waa fardulkifaaya ummadda waa in la helaa qayb isu taagta xumaanta inay ka hortagto waajibkana dadka farto diinta ilaahay iyo khayrkana faafista in la helaa waa daruuri marka waajibkaa loo dhaqaaqayo wilaaya shardinaha bay leeyihin culimadu macnaha dadka mas-uuliyiinta ah un kaalintaasi uma banaana oo mas-uuliyiintunbaa waajibkaasi u yaalaay raciyadda ma saarna macnuhu maaha waayo nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadi fain lam yastatic fabilisaani fain lam yastatic fabiqalbi wadalika adcafu liimaan man ra'aa minkum munkaran buu nebigu leeyahy qofka idinka mid ee xumaan arka mu odhanin qofka mas-uulka ah qofka idinka mid ahe xumaan arka gacan wax kaga qabta haddii aanay usuuroobeynina carabka haddii kalena qalbiga ha ka naco sidoo kale laa yushtarad fiihi kabaalu lcadaala waxba shardi maaha qofkan wanaagga faraya dadka xumaantana u diidayaa inuu yahay qof isagu xagga dhaqanka shareecadda uu ku dhaqmayo ka dhamaystiran taasi waxba shardi maaha laakiin waxaa loo waxa shardiyahun inuu alcilmu fi ma ya'muru wayanha waxaanuu dadka u diidayo waxaanuu farayo inuu aqoon u leeyahay oo sharcigu sidii uu qabay uu sheegi karayo taasaa muhiima ee isagoo masaladan isagu ku gefsan ama aan saxnayn wuu sheegi karaa oo dadka xumaantiibuu u diidi karaa isagana sidiisaa looga doonaya alamru bilmacruuf wanahyu cani lmunkar isagana waxaa dawcan soo gelaya jihaadkii oo u yaalla ummadda muslimiinta inay fuliyaan oo ay ogaan waxaa soo geli karaya baabkan oo ku jira aljarxu watacdiil in dadka cidda diintooda ay ka qaadanayaane wanaagsan loo sheego cidda xune ay ka feejignaanayaanna loo sheego taasoo runtii cilmi aada u xeel dheer ahaa oo cilmigan xadiidkee nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam sida uu ku sugmay waxay ahayd inay culimadu kala saareen kii beenaalahaa ee aan waxba laga qaadanaynin rasuulka ka been sheegayay iyo dadka aqoonta diinta ulahaa ee ku camal falayay ee rasuulka sida saxdaa wuxuu ka soo wariyey calayhi salaatu wasalaam labadaasay culimadu kala saareen fanigaa la yidhaahdo aljarxu watacdiil isaguna baabkan uu soo gelaya waxaa kaleoo soo gelaya baabkan alqiyaam cala ahli lbidac dadka markaa ummadda ku dabarogaya diinta sida mustashriqiinta oo kale iyo ciddii khuraafaad wada ee dadka uga dhigaysa diin waxaan diin ahayn in iyagana xujada lagu ogo oo xaqa la caddeeyo oo runtii dood lala yeesho oo ummadda laga hor joogsado iyada qudhigeedu baabkan alamru bilmacruuf wanahyu cani lmunkar ayay soo gelaysaa runtii inaga oo dadejinay waktigo inagu yar awgeed usuushaas si kooban marka aynu u dul marno inahaasay noqonayaan la doonayo in la raaco sidooda haddii loo raaco runtii lagu dhaqmana waxaa ka dhalanaya addoonku inuu addoonnimadii ogolaado ilaahayna uu hogaansamo iyo sharciga sidaana uu ku nabadgalo adduunye iyo aakhiraba haddii kaloo dee usuushan uu khilaafo waxay keenaysaa xikmadii loo loo abuuray inaanu qofkani garanin wajazaakum allahu khayra wixii runtii dee khata iga yimidna waa fa minii wa min ashaytaan sawaabkuna ilahay xaggiisuu ka yimi ilahay inaynu inaga ajirkiim inagu wada anfaca wixii khayra ayaynu rajayneynaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
sheekh maxamed ilaahya ka abaalmariyo muxaadaradaasi waafiga eed inoo faahfaahisay iminkana dhegeystayaashu waxa ayna soo weydiinayaan su-aalo su-aasha koowaad waxa ay leedahay qofka ma waxaa ku waajiba inuu madhabun ku koobnaado mise wixii daliil waafaqa ayuunbay tahay inuu raaco
bismi illahi raxmaan raxiim runtii sidaynu sidaynu horeba usoo xusnay waxa weeyaan midka siyaadada le ama hogaaminta le ama laga dambeynaya waa daliilka aayaad iyo axaadiisba leh marka haddii madhabahaba qofku ha ka baxee daliil sugan uu haysto oo uu ku camal falayo waa midh ilaahay uu ku addoonsaday oo uu ku nabadgelay horena waynu usoo xusnay afarta madhab mid kastoo kamid ihi waxa uu lahaa qowlkaygu hadduu khilaafo qowlka rasuulka sala allahu calayhi wasalam kayga gidaarka ku dhufta kan la qaadanayana waa kan rasuulka caalimka la odhan jiray bayhaqi oo kamid ahaa culimadii waaweyneyda madhabta shaaficiga ayaa waxa uu soo aroorinayaa mararka qaarkood masaa'il buu soo aroorinaya markaa masaladan waxa uu leeyahay inkasta oo imaamu shaafici aanu sheegin masaladan ama aanu sidan u sheegin haddana xadiid saxiixa ayaa ku soo arooray sidaa daraaddeed madhabtiisu way qabtaa ayuu odhanayay maadaama sheekhu dardaaran uu ka tegay uu leeyahay xadiid kasta oo ansaxo oo sugmaa waa madhabtayda marka xadiidka masaladanina waa madhabtiisa maadaama daliilkaa sugan aan u helnay ayuu odhanayay caalimka bayhaqi marka midhkan odhanaya in lagu egaado madhab oo aan laga bixi karin runtii waxa ay keenaysaa waxaa lagu xidhmaya inuu madhabta u noqdo midhka lagu xidhmaya waa daliilka aayad iyo xadiid aayaddaasoo shardi unbaa loo xidhaya aayadda oo ah inay tahay aayad muxkama oo aan mansuuq ahayn aan la nasakin xadiidkana shardiga loo xidhaya waxa weeyaan inuu yahay xadiid sugan oo lagu camal fali karo kolka taa la helo addoonku ilaahay hortiisa su-aal waa ka nabadgelayaa laakiin hadduu soo bandhigay hebel baan masaladaa ku raacay hebelna waa ku khilaafay wuxuu ku nabadgelaya maaha wallahu aclam
su-aasha labaad waxa ay leedahay haddii madhabaha inta fudud uun aan ka urursado arrintaasi ansax ma noqonaysaa bismillah horta wir baa jira runtii aynu madhabaha ku aragno kutubahooda waxay qorayaan masalan waxaa talfiiqa la yidhaahdaa annahu hayru jaa-iz atalfiiq bayna almadaahib aw akhdu rukas wixii rukso ah in laga urursado madhabaha madhabtani hadday wax fududaysay intaa fudud in laga qaato madhabta kale hadday wax fududaysayna inta fudud in laga qaato ta kale hadday wax fududaysana intaasoo kale laga qaato dabeetana qofki waxaa laga yaabaa inuu takliiftii iyo xilkii la saarayba ka baxo inta wada nafiska ahu markuu madhabaha ka wada urursado in wixii ku cuslaan lahaaba ay meesha ka baxaan sidaa daraaddeed waxay dhaahdaan atalfiiq bayna almadaahib laa yajuus madhabi in sidaa wax looga gurbisto laga soo urursado wixii fududaa ma banaana bay dhaha allahuma ilaa inagu markaynu odhan karnaa waa midhaan kii hore ka fogeyn madhabtanba ha waafaqo taana dhan ha ka waafaqe hadduu daliil sugan leeyahay oo aayadii xadiid daliil sugan leeyahay aayaddu dabcan way sugantahay xadiidkiina uu sugan yahay labada madhabba ha isku khilaafsanaadeen wax dhibi kuma jiraan waxaa la ogsoon yahay afartii madhab qaarkood dabcan de wayse soo gaadheen iyagoo masaa'ilka isku khilaafsan oo kani uu ku tegay masalan in waysadu ay ku burayso marka uu qofku cawradiisa gacanta saaro kan kalena uu ku tegay waysadu inaanay ku buraynin hadduu qofku cawradiisa gacanta saaro iyagoo labadaa kala qaba ayay haddana salaada isku xidhan jireen iyagoo daliilka iyo qofka kale fikirkiisa iyo fahamkiisa ay isxaq dhowrayaan aaminsan yihiinna xaqu inuu kaa kaleba la jiraa inay suuragal tahay marka waxaa la tixgelinayaa saynu horeba usoo xusnay waa daliilka labada madhabba ha kala raaca qofku laakin hadduu daliil leeyahay wax dhib iyo xaraji kuma jira insha allahu tacaala wallahu aclam su-aasha saddexaad waxay leedahay madhabuhu ma afar baa mise way ka badan yihiin haddii se qof uu soo kordhiyo madhab kale ma la raacaya
bismillah horta dee salafkii ummadan ama saddexdii qarnii hore ciddii ijtihaadaysay ama dadaalka samaynaysay ee qur-aanka sharxaysay ee xadiidka sharxaysay kumay koobnayn oo qura afartan madhab laakiin waxaa jiray aimo kale oo cilmi badnaa oo dadaal badnaa oo qoraal badnaa laakiin waa laga arday batay afartan waxa ay u badnaayeen madhabtoodii ay markaa u horumartay ardaydooda iyo runtii ciddii iyaga diinta ka qaadanaysay baa dadaal badan sameeyey ururin badan sameeyey faafin badan sameeyey qolyihii kale markaa iyaguna wax ama wax ka qora ama ka faafiyo waayey iyaga madhabahooda sidaasay ku yaraadeen oo ay kusoo urureen laakiin madhabuhu afartaa maahe waa ka badan yihiin ilaa dhowr iyo toban bay gaadhayeen ragga mujtahidiinta ahaa ee wax laga qoray sidaa daraaddeed baa kutubaha shuraaxda marka aada isha marinaysa aada akriyayso afarta madhab iyo rag kale oo badan ba ay tiriyaan xataa waxaa la tilmaamaa caalimka la odhan jiray alimaam abu xaniifa labada nin ee kale ee iyaguna wehelinaya xagga madhabtiisa in badan lasoo qaato maxamed iyo abu yuusuf in badan lasoo qaataa waxaa la tilmaamaa inay si guddi ahaana loo qori jiray madhabta oo sheekhu marka uu masaladaa soo jeediyo labada kalena ay la waafaqi jireen haddii ay ku khilaafaanna go-aankaasi uu noqonayo go-aan runtii kala dhantaaran xagga madhabta oo aada maqlayso abu xaniifa sidaasuu yihi labadiisii saaxiibna midna caynkaasuu yihi midna caynka ama labadiisii saaxiib baa ku khilaafay taa waxay u tixgelinayaan miisaanka ay ku lahaayeen madhabta awgeed marka midhka runtii aynu inagu ku xisaabtamayno ee tixgelinta le waxa weeyaan haddii qofku shaygaa uu soo kordhiyey daliil uu uhayo waad ku raacaysa haddii daliil aanu uhaynin waad iskaga baydaysaa runtii walow madhabba ha waafaqsanaado madhabaha waxaynu aragnaa wax badan oo iyagu ay ku ijtihaadeen inuu jiro oo aan daliil lahayn qaarkoodna daliilba uu khilaafayo marka waxaynu arrintaa daliilka ugu celcelin karaynaa ugu celcelinaynaa in badan de farudduuhu ila allahi warasuul ilahay rasuulka ha loo celiya di aynu soo akriyayna asalkii aynu soo tilmaanay ee haa wax kastoo yimaadaba ilahay rasuulka ha loo celiyo taasaa runtii ay waafaqsan tahay taa marka sheekhi uu waafaqsan yahay waa lagu raacaya haddii uu taa khilaafana madhabba kolka hore qofku a isticmaalaya ama ummadda halkaa joogtaa in la weydaabto ayay noqonaysaa runtii
su-aasha afraad sheekh maxamed waxaynu aragnaa axaadiis hore loogu yaqaanay in ay saxiix yihiin ayaa waxaynu aragnaa culimada casriga ah sida sheekh albani oo kale oo leh axaadiistaasi waa daciif kuwa daciif loo yaqaanayna waa saxiix taa maxaa ugu wacan
bismi illaahi raxmaan iraxiim runtii horta cilmigan la yidhaahdo cilmu lxadiid waxaa ku laran fannigan la yidhaahdo aljarxu watacdiil oo ah in culimada laga ruwaadda dadka warinaya xadiidka ee laga qaadanayo in ay miiska yaalaan oo la qiimeynayo ragga markaa sugma ee noqda kuwii wax laga qaadanayo xadiiskooda waa la qaataa kuwa markaa sugmi waayaan xadiiskooda waa laga tagaa haddaba raggaas sida loo qiimeynayo culimadu iskuma waafaqsana ee way isku khilaafaan mararka qaarkood bay odhanayaan ninkaa hebel la yidhaahdo markuu hebel wax ka wariyo waa sax wixiisu ama magaalo heblaayo uu joogo waanu ufiirsanay oo markuu hebel wax ka warinayo ama meel heblaayo joogana xadiidkiisu saxiix ma aha qofna wuxuu odhanayaa saasaan ukala saaraya labadii imaam ama labadii sheekh qofna wuxuu odhanayaa me hebel oo dhan ba waan iska wada dhigaya wixiisa taasi waa dabeecadda dadka wax laga warinayo mararka qaarkood waxaa keeni kara iyada oo sheekhani ceeb uu leeyahay uu arkay ka kalena aanu arag oo waxaanu ka warhaynin runtii uu soo baxo adigu cumuuman haddii ay dhacdo ma albani ha ahaada ama culimo kalebe shuyuukhda dambe inay qaarkood daciifiyaan wax markii hore saxiix laga dhigay ama ay saxiix ka dhigaan wax markii hore daciif laga dhigay xadiis daciif laga dhigay waa qadiyadla xidhiidha sida loo qiimeynayo naska iyo sugnaanshihiisa oo sidan had iyo jeer madhabtu marka ay naska sharxayaan ay fahmayaan ay uqiimeeyaan ayaa sugnaanshaha xadiiska iyo la-aantiisana isagana loo qiimeynaya la isugu khilaafaya marka way dhacdaa mararka qaarkood intuu sheekh xadiis daciif ka dhigo inuu dib ugu noqdo haddana oo u ihaahdo markii aan baarin kadib waa saxiix waxaase muhiimahun in la eego usuusha la raacayo usuushii culimadu ay u badnaayeen hadduu qofkaa wax daciifiye ama wax saxiixa ka dhigay uu raacayo de runtii waa laga yeelaya haddii asalka uu raacay u yahay asal yaroo daciifana de waa laga baydaya taasina aqoon bay runtii ubaahan tahay aqoon ayay ubaahan tahay dee fanigaa la yidhaahdo fanu lmusalax musalaxu xadiidka inuu qofku wax ka garanayo ama aljarxu watacdiil wax ka garanayo ama had iyo jeer marka aada aragto xadiidkii oo sheekhu uu ku sheeg u leeya waa daciif iyo waa saxiix qolyo kalena ay wax ka sheegeen waxa fiican halka lagu bastiyey ama in badan lagaga waramay faaqidaadiisa xadiidka sida kutubuljarxi watacdiil oo kale inuu qofku dib ugu noqdo oo waxa uu sii wanaagsan yahay marka uu faahfaahsan yahay qofka sababtan lagu daciifiyey markaasuu runtii mudakar yahay oo la aqbali karaa marka waxaynu odhan karnaa sababta keenaysa xadiidkani waa daciif iyo waa saxiix qiimeyntii ragga warinaya in la isku khilaafay iyo sugnaanshihiis iyo lahaanta waana arrin la xidhiidha oo lamid aho khilaafka madhabiga sida madhabu nusuusta isugu khilaafeen oo kale wallahu aclam
jiriimada la marsado ayaa waxa ay ka kooban yihiin qaar midabka bedela iyo qaar aan bedelin dad badanna waxaabay leeyihiin bahalahaasi xaydh doofaar baa ku jirta wax laga sameeyana la garan maayo markaa guud ahaan dumarku way isticmaalaan gariimada noocana markaa sheekh maxamed bahalahaasi isticmaalkoodu ma waxa uu noqonayaa xalaal ma xaaraan buu noqonayaa ma mutashaabihuu noqonayaa waxaa kaloo leeyihiin culimada ayaa waxay tilmaamaan in quruxda dumarka wixii caawinaya ay xalaal yihiin dumar fara badanna taasi ayay u daliishadeen bal arrimahaasi ka waran bismillahi alxamdulilah dawooyinkaa runtii la marsanayo dee way kala duwan yihiin xagga marka la eego dararkooda ama waxyeeladooda amaba manfaca ay leeyihiin marka haddii dee kuwii waxaseynaya ay yihiin balaa kuwa looma jeedo imika ee wejiga bedelayay dee iyagu inay kolkaa khalqigii ilaahay bedelayaan way iska caddahay oo taasi ma banaane waa xaraam axaadiidtii saxeixa ahaydna waa lagu fasiraya nabigu caleyhi salaatu wasalaam dee dumarka noocaasee jirkooda bedelaya uu nacdalaya lacana rasuulu sala allahu alayhi wasalam alwaashima walmustawshima walwaashirata walmustawshira dumarka sidaa jirkooda u bedelaya ama ciridka mudmudaya amaba sunayaasha qoraya kuwaas wuu nacdalaya dee waxa qofkan lagu nacdalayna dembi yar maahae waa wax runtii aada u weyn marka jirkan oo la bedelo dee nacdasha noocaasuu qofkii ku kasbanaya laakiin kariimadan kale dee ama haraqa laga marsanayo amaba jirka uun laga yaabo inay yaro wanaajiyaan laakiin wax isbedela aan ku samayneynin xagga jirka ah iyada runtii dee waxaynu ku xaraantinimayno ma garanayno oo wixii waa wax iska mubaaxan wy ashyaada waxa u asala mubaax baa u asala waxaanaynu isticmaalayno wax la cunayo wax la marsanayo waxa la isticmaalayo o dhan waxa u asala inuu mubaax yahay ilaa la helo wax xaraantinimaynaya marka shayga dee horeynu soo sheegnay ee jirka bedelaya dararka iyo dhibaatada ku sugan iyo khalqigii ilaahay oo qofku uu ku bedelayo sida madowgii u iskaga kaxeeyo o kale taasuu xaraam ku noqonaya laakiin kanaan dhibaatada lahayn isagu wax xaraama runtii ma noqonayo tan kale ee hilib doofaar baa ku jirada la yidhi dee waxa loo baahan yahay wixii in la xaqiijiyo ama markaas la ogaado goorta u dee xaraam noqonayo xaraamti wax sahlan maaha waa ficil hadduu qofkii la yimaado ilaahay uu ku cadaabayo dembina uu ku mutaysanayo marka shaygan waa la yidhi oo aan la xaqiijinayn kuma xaraamtinoowi karayo kol haddii aan dani iyo shaki inuu iska yahay oo waxaaba iska dhacaysay xataa in mararka qaarkood nebigu caleyhi salaatu wasalaam marka uu doolo ee jihaadka uu galo raashinmaa la heli jiray mararka qaarkood markaa raashinkaa way iska cuni jireen asxaabta ee lama odhan jirin war kuwan gaalada ah ee gawracay armaanay qaar ahlukitaab higa gawricin lama odhan jirin markaa wixii kol haddii uu yahay wax aan la hubin asalkiisa in markaas dee mubaaxu iska noqonayunba asal ah waxa laakin jira haddii dee wax ku dul qoran yihiin oo doofaarkaa la sheegaya ee dee la sheegay uu wax ku dul qoran yahay taasi dee waa baab gaar ah oo markaa wixii waa wax la raaci kara inuu dee xaraam yahay kolkaa wax xaraantinimeeye oo kale haddii aanay jirin mubaax bu asalkoodu iska noqonaya wallahu aclam
cadarada iyo saabuunuhuna ma la xukunba
horta xagga cadarka marka la eego runtii dee aimada qaarkood marka ay ka hadlayaan waa waxay leeyihin spirta ayaa ku jirta ma wax ma maadooyinkan alcohol kale alcohol waxa weeye waxaan maadada kuxuuriga la yidhaha qofka waalida ku keena wey khamrigana ku jira masalo la isku waafaqsan yahay iyada qudhigeedu ma aha khamriga nijaasnimadiisu inuu xaraam yahay cabidiisu dee waa la isku waafaqsan yahay oo wax dembiya u yahay laakiin inuu nijaas yahay oo qofka hadii uu meel kaga dhaco nijaas uu yahay iyada daliil ku cadi ma jiro inama alkhamru walmaysiru walansaabu walazlaamu rid rijsuntaa aayaddu ay sheegtay waa wasakdaa ilaahay uu yidhi ayuunbay madaahibta sheegaya inuu khamrigu nijaas yahay usoo daliishadeen markaa rijsiganna waxyaabaha kale kula sheegan mathal azlaan maysirkiiyo khamaarkiya iyo bahalaha sanamyaasha kuwayaalaha taabashadooda dee inaanay nijaas ahayn waa la isku waafaqsan yahay khamrigiina waa lamidun bay leeyihin daliil ku cadi markaa ma jiro inuu nijaas yahay isagu sidaa darteed ba aimada qaarkood ay yidhaahdaan dee iska mubaax buu noqonaya wixii kol haddii aan wax daliilaho ku cadi aanu jirin isticmaalkiisu saabuntiina dee sidaa creamkun bay noqonaysaa wallahu aclam
haweeney ma qaban kartaa mansib sare oo ka hooseeya madaxweyne
bismillah alxamdu lilah horta dee masalada asalkeeda waxaa nabigaa loo sheegay caleyhi salaatu wasalaam nimankii boqorada ahaaye dawladaha waaweyn waktigaa madaxda ka ahaa mid kamida ayaa dhintay waa kisre iyo kaysar iyo kuwaasa waktigaa dawladaha waaweyn ahaa mid kamida baa dhintay markaasa waxaa la nimankaasi ninkaa boqorka ah ee dhintay inantiisii ayay doonayaan inay madax ka dhigaan dabeed nabigu caleyhi salaatu wasalaam arrintaana waa radiyo wuu diiday qaacido caamaha iyo xadiid caamana waa ka sheegay waxa uu yihi lan yuflixa qawmun wallow amrahum imraa ma liibaanayaan qolo taladooda u dhiibay ruux dumara ma liibaanayaan bu markaa nebigu iyada oo dee diinta islaamku ay ogsoon tahay ruuxa dumara iyo hawsha ay munaasib ku tahay iyo hawshan wilaayada la yidhaahdo ama mas-uuliyaddu dee wax aada u dhib badan inay tahay oo wax sahlan aanay ahayn marka abu xaniifa ayaa waxa uu sheegay ruuxa dumarihi inay masal qaban karto mansabka qadaaga oo kale ama qaadinimada oo kale inay qaban karto ay madax ka noqon karto waa si qowl iska daciif oo dee daliilkiibu khilaafsan yahay marka ruuxa dumarka ah manaasibta noocaas ee dawliga ah ama madaxweyneha ahaba ama kuwa ka hooseeyaba ha ahaatee qowlka raajixe dee daliilkaalihi waxa weeyaan inaanay qabanayn hawlaha noocaasa oo runtii waa barnaamijyo siyaasi ah dhibkooda iyo xasaladooda iyo xadaafiirtooduna aad bay isaga badan yihin marka ruuxii dumarka ahaydna dee isbedelo aan ayay maraysaa aanu ninku lahayn mararka qaarkood waxaa laga yaabaa de waa hooyo in ama ay wax jaqsiinayso ama ay uur leedahay sidaa darteed waxaa laga yaabaa dhacdo aada u kulul oo xamaasadeedu ay badan tahay ama naxdinteedu badan tahay oo soo martay awgeed dee in ilmihiiba ay dhiciso ayaa dhici karaysa marka hawshaa culus islaamku wuu uga naxariista iyo naxdintaa iyo kadeedkaas rag un baana lagu gooni yeelay hawsha noocaas wallahu aclam
gabadh labaatan sano ka hor la guursaday oo meherkeeduna uu ahaa shilimo dhowr shilin uu ahaa ayaa waxaa dhacday in la furay oo imika loo siiyey shilimadii berigaasi lagu meheriyey amaba dhowr boqoloo ayaa lagu meheriyey waagaa hore imikana dhowrkii boqol un baa la siiyey markaa dhowrkii boqol ee waagaa hore labaatankaa sano ka hor joogay ma u dhigmayaan labaatanka dhowrka boqol ee maanta jooga
bismillahi alxamdulilah dee dumarka horta meherkani waa shay aada u muhiima xaggooda marka la eego islaamkuna waxa uu aada u tixgeliyaa un meherka ah oo nebigu markuu leeyay calayhi salaatu wasalaam yaa macshar ashabaabi man istataaca minkum albaa falyatazawaj dhalinyarada haddii aad tihiin qofkii hela albaa wixii uu ku guursan lahaa ha guursada marka uu leeyahay waxay culimadu ku fasiraan inuu yahay asadaaqu wanafaqa meherkii gabadha iyo iyo biilkeedii waa labada ugu muhiimsan weeyaan yaradka iyo gabaatiga iyo hawlaha noocanihi waa dar iyagu iska bilaa macnaha xanibaad xaggeena un kasoo korodho dhaqanka ah weeyaan arrintii haddaba haddii ay caynkaa tahay in dee laga musuqo ruuxii dumarka ahayd meherkii ma aha ilaahayna waaba ka dardaarmaya waxa uu leeyahy wa aatu nisaa saduqaatihina nixla dumarkii siiya meherkoodii dheef ilaahay u qadaray iyadoy tahay markaa waalidkeeduna kama talin karo ninkuna kama talinayo ee waalidkeedu wuxuu ka mas-uul yahay un xagga guurinta iyada uu guurinayo taasuu xaq u leeyahay laakiin xagga meherka iyada xaq u leh ama ha yarayso ama ha badiso ama ninka ha ka saamaxdo ama bar ha ka dayso ama wax kale ha ku bedasho khiyaarka iyadaa iskale ruuxa dumari haddaba haddii ay dhacdo wakti hore in loo qadaro masel lacag soomaalidii hore oo kale beri hore dee muddo hore ka hor oo wakti dambe la doono in la siiyo ama ninkii ha siinayo amaba intuu dhintay kadibba hala doono hala in la siiyo waxaa muhiima markaa in cadaalada la ilaaliyo islaamku aada bu cadaalada u ilaaliya cadaaladaasi waxay ku iman karaysaa qofkani wixii u lahaa la siiyo kolka oo loo eego qiimihii maalintaa uu jarayay waxani lacagtani qiimahay maalintaa jaraysay waa inay maantana jarayso cadaaladda waa saas wey labada boqole waxaa laga yaabaa labaatan sano ka hor ahaa dee maanta inaanay waxba ahayn xalla waxay yihiin inaanay jirin berigaana waxaa laga yaabaa inay daara goynayso iminkana mid nacnaca ay goynayso ama mid makiinada markaa dulmiga noocaasa islaamku saamixi maayo waxaa la odhanayaa intee oo dollar bay berigaa joogtay ama intee oo sabeenood bay goynaysa baa la odhanaya saasaa dee loo qiyaasaya wixii deynahe lagu kala baxayo oo waxa ay aimadu leeyihiin sida dee arbaculmadaahib kaba ku xusan alfiqu cala almadaahib alarbaca jazayri uu ku sheegayo isagoo aimo badan kasoo naqilaya in rawaaj hadduu ku dhaco lacagtii oo macnaha ay hoos u dhacdo qiimo dhacu ku dhaco amaba la bedelo oo waraaqii la isticmaalayo la bedelo qiimadii qofku berigaa uu lahaa unbuu maantana leeyahay bu qiimadii berigaa uu lahaa ayuunbuu maantana yeelanaya lacagtuna waxyaabaha misal la isticmaalo ama lagu kala gashi baxaana waa mithli iyo mutaqawin baa la yidhaha xagga fiqiga mithli iyo mutaqawin kolka shayga mithliga la yidhaahdaa waa wixii lagu gashi bixi kara isagoo kale masel bariiskii sonkortii wixii raashinkaha nooca aha dee intii oo gadbadood uu qofku qaatumu maantana bixinaya laakiin waxaa jira waxyaaba iyagana qiimahooda un la raaco sida xoolaha nool iyo lacagtii qiimahooda unbaa iyagana la raacaya marka haddaynu kusoo dhawaano qofkan qiimuhu maalintaa lahaa waa in la siiyo ee aan loo eegin lacagtan qiimo dhacday wallahu aclam
haddii aan magacyada ilaahay mid kamida si gaara u jeclaado ma dembiba
bismillah alxamdulilah maya wax dembiya male qur-aanka ilaahay iyo magacyaasha ilaahay hadduu qofku qaarkood aada ugu sii wardiyo ama aada u badiyo waxa ismiya iyo dembiyahoo dee kasoo kordhayaa ma jira khayrun buu yeelanayaa qofku ilaahay baa waxa uhi qul idcu llaha aw idcu raxmana ayan ma tadcuu falahu lasmaau lxusna ilaahay markaa baryaysaan waxaa ku baridaan allah allah ya allah ama araxmaan dhaha ya raxmaan ya raxmaan mid kastaoo ilaahay ku baridaanba waa jaa-is magacyaasha ilaahayna labadaa kuma koobne waxa uu leeyahay dee sagaal iyo sagaashan magac ayuu leeyahay oo nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka dusha ka qabta jannada ayuu gelaya sida xadiidka saxiixa uu tilmaamayo marka aayaddu dee waxayna tusinaysaa daahirkeedaba ka muuqda ku kastaoo ilaahay lagu baryo inuu ilaahay aqbalayo waxaa kaloo asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka dhacday inay safar u baxeen qayb kamidi dabeed ninkii mas-uulka u ahaa qoladaa safarka u baxday ayaa marka uu imaan buu ahaayo markuu salaada tukinayo ayaa wuxuu akriyi jiray suurad buu akriyaa waa salaadaha kor loo qaadayo markaasunbu qulhuwallahana raaciya qulhuwallaha ayuu raaciya dabeed asxaabtii baa waxay ku yidhahdeen warniyo ama suuradan qulhuwallaha un ku daa ama suuradan kala akriyo qulhuwallahan aad soo celcelinayso maxaad ka soo celcelinaysaa war suuradaa waan jecelahay oo dayn maaye sidaa haddaan idinku haddaad dooneysaan inaan idinku tukiyo da igu daba xidha bu macnaheedu de haddii kalena meeshaa ku tukanaysaan taga wey markii dabeedna lagu soo noqday nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa kisadii loo sheegay oo layi ninkaasi salaadu walba qulhuwallahaasinbu akriyayay marka dabeed nabigu caleyhi salaatu wasalaam waa weydiiyey waxa ihi suuradaa waan jecelahay oo aad baan u jecelahay suuradaas sidaa darteed baan u dayn waayay markaa rasuulku sala allahu alayhi wasalam uma diidin oo ma odhanin suuradaha kale ayay kula mid tahay suuradda soo celcelinteeda daa mu odhanin jacaylkiisaa gaarka ah uuu nabadgeliyey waxaan u sheegay in ilaahayna uu ku jeclaanayo dee jannana uu ku helayo markaa qur-aankii kol haddii uu sidaa yahay dee asmaadiina kii uu qofku ku baryada waa iska fiican tahay ee wuxuuna muhiimahun dee dikriga ilahay inuu qofku ogaado qayb kamidaba ha isticmaaleen wallahu aclam
islaamku intee in leeg ayuu banaynayaa in lala macaamiloon karo gaalka
bismillah alxamdulilah waa su-aal runtii dee aada u guda ballaadhan oo yaa la mucaamaloonaya la isweydiinaya ma rag baa la mucaamaloonaya mise dumar oo waxaa la mucaamaloonaya shaksi mise dawladda islaamkaa la mucaamaloonaysa intaa inay su-aashu kasii faahfaahsanaato ayay ahayd mucaamalada dee gaalka lala mucaamaloonayo ama qof ay wada shaqaysanayaan ha ahaado ama u shaqaynaya ha ahaado ama dawladda islaamkaba ha ahaato waa wax iska banaan wey ilahay baa waxau uri laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqatiluukum fi diini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim ina allaha yuxibu lmuqsitiin inamaa yanhaakum allahu can aladiina qaataluukum fi ddiini waahrajuukum min diyaarikum wadaaharuu calaa ikhraajikum an tawallawhum waman yatawallahum faulaa'ika hum aalimuun aayaadkaasaa ilaahay uu kaga waramay mucaamalada lala yeelan karo ilahay idinkama nahiyayo in xidhiidin dhex mara kuwa gaalada ah markaa aan guryihiinana idinka saarin idinlana dagaalaminna mar haddii wax waxyeelo ah oo xagga diintiina ay idinkaga hayaan aanay jirin in ama hadiyad la isdhaafsan karo ama la iskaashan karo ama la wada shaqaysan karo wax la diiday maaha taas waase marka aanay waxu dhimin xorriyadda xagga caqiidadeena iyo xorriyadda ku camalfalka shareecadeena haddii intaasoo arrimood ay tadahulayaan dee muxaarib buu noqonaya kii lala dagaalamayay buu noqonaya ee aayadda qaybta dambe ay sheegayso haddii loo jeeda masalan dumarka oo kale iyo dee la mucaamaloodkooda lama mucaamaloonayaan dumarka rag baa la mucaamaloonaya waayo dee waxaa la diidayda oo islaamka macruufka waa dhexdiisa in ninkii gaalka ahaa uu guursado ruux dumar ah laakiin ninka muslimka ahi wuu guursan karaa ruux dumar oo kaafirada ruux dumar oo kaafiradaho dee kamida ahlulkitaab sida suuratlmaa-ida ku xusan wuu guursan karaa ninka muminka ahi sababtuna waxay tahay raggu waxa uu ku leeyahay dumarka saytaro macnaha wuu saameynaya laakiin lagama yaabo siduu u saameynaya inay ruuxa dumari u saamayso marka haddii uu ruux dumar oo kaafirada guursado ninkan muminka ahi siduu u wado uu ugu hirgelinayo nidaamkiisa ama uu ugu sharxayo waxaa laga yaabaa inay iska islaamto tan laakiin muminada hadduu mid gaali guursaday oo kaba saara laga yaabaa diinta sidaa darteed baa islaamka u diiday oo waxyeelada kaga imanaysa dhinaca diinteeda marka haddii ay noqoto mucaamala inay labadooda si gaara u dhex marto inay khatar weyn ku keento ayaa laga yaaba markaa mucaamalada dumarku lama mucaamaloonayaan waxaay noqonaysaa haddii ay la mucaamaloonayaanna dad maxram ihi inuu udhaxeeyo ama meesha iyagu aanay isku khaas noqonin waxyeelada ka imanaysa awgeed wallahu aclam
goorma ayay gabadhu ninkeeda dalaaqa weydiisan kartaa daruur la-aanse haddii ay weydiisato maxaa ka dhalan karaa
bismillahi alxamdulilah runtii xuquuq baa dee islaamku uu dhex dhigay labada qof ninka iyo afada xuquuq buu dhex dhigay xidhiidhna way leeyihin aada u adag waxaaba kuu muujinaya xidhiidhkoodu seerka u gaadhsiisay aayadda qur-aanka ee suuratlbaqara ku jirta ilaahay baa waxau ihi huna libaasun lakum wa antum libaasun lahun iyaguna dhar bay idin yihiin idinkuna dhar baa u tihiin xidhiidhka dee idinka dhexeeya adiga iyo dharkaaga aada baad u garan karaysaa inaanad marna ka maarmayn roob baanad uga maarmayn dhaxan baanad uga maarmayn bacad baanad uga maarmayn cawradaadiiu asturo oo quruxu ku yeelaa baanad uga maarmayn sidaa darteed haddii waxyeela ay ku kala timaado in markaa ay isu safraan wey oo sabir ay ogaadaan ilaahay baa waxau ihi wacaashiruuhuna bilmacruuf fain karihtumuuhuna facasaa an takrahuu shayan wayajcal allahu fiihi khayra kaiira suurat nisa dumarka si wanaagsanoo macruufa ula dhaqma haddii aad garan weydaan oo karaahiyeysataanna waxaa laga yaabaa intoo wax karaahiyeysataan khayr badanna inuu ilaahay dhexdiisa yeelo marka aayadda waxa ilaahay kula hadlay raggii raggiibuu kula hadlay dumarkiina waa sidoo kale oo ruuxa dumara haddii ay ninkeedii garan weydo oo meela ay ku karaahiyeysato meelo uu ku raali gelinayaa jira markaa meelaha uu ku raali gelinayo ha ugu sabirto dhinaca kale markaa ay ku garan laadahay markaa nabiguna caleyhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa isagoo la hadlaya dadka muminiinta laa yafruk mu'minun mu'mina in sakita minha khuluqan رضي منها آخر أو رضي منها غيره يوكا على سنين وحيلا جارسين نينكو حاسكيس haddii uu akhlaaqdeeda qaarkeed ku naco dee qaar kale uu kaga raali noqonayaa jira iyadiina inay saa u dhaqanto ayaa muhiima haddii haddaba dee dhibkii uu sii bato dulqaadasho la-aantiina ay sii badato oo markaa laisu sabri kari waayo isagiina dee dalaaqii markaa xal buu moodaya iyadiina xal bay moodaysa marka iyada qudhigeedu waktiga ay aragtay inaanay wada socon karayn oo isnimadoodii si aan islaamnimadoodii dhaawaco soo gaadhin waa in markaa ay ka doontaa dee dalqadii waxaaba dhacday thaabit ibnu qays nin la odhan jiray xaaskiisi ayaa nebiga utimi caleyhi salaatu wasalaam markaa waxay tihi nebi maxamedow ninkaa thaabit la ydhaa kuma ceebeynayo diintiisa akhlaaqdiisana kuma ceebeynayo walakin akrahu lkufra fi lislaam dareenkaygu laakin halkuu gaadhay waxaan ka baqayaa in dhaawac ku yimaado islaamnimadayda marka qisada ay sii sharxayaan culimadu waxay yidhaahdaan ninkan wuxuunay aragtay isagoo meel soo socda rag la socda markaa waxay aragtay nin aada u gaaban oo aada u madow inuu yahay dabeetana ibliiskiiba halkaa ugu soo gabaday markii dabeedna ay cabashadaa nebiga u keentay tafaasiil badan muu sii weydin laakin saabit buu yeedho wuxuu yihi de war xaaskii way cabanaysa dabeedna waxau ninkii saxaabiga aha yidhi dee beertaa qaaligaa baan siiyey beertaa dhan ee nakhiisha ah ayaan siiyey de haddii ay i celinayso waa furi doonaa kolkaasuu nebiguna yidhi beertiisii aada meherka u qaadatay maad u celin doontaa haabay tidhi sidii buu markaa nebigu caleyhi salaatu wasalaam kolkuu arkay arrintu inaanay maaro lahayn iyadana moralkeedu uu kasii jeedo ayuu dabeetana nebigu kaga furdaamiyey xukumkaasina waa xukumka la yidhaahdo khulciga khulciga oo raggu haddii uu dalqada gacanta ku hayo dumarkana islaamku waxa uu saamaxay wax khulci la yidhaahdo inay markaa ama meherkii ka saamaxdo amaba ka iibsato si dee nafteeda ay u furdaamiso waktiga ay taa moodo dan ama maarayn ay bido laakiin wuxuu aha inaanay dee iska ahaynun caatifad marahe qadiyad ay aada u diraasaysay oo waalidka ay kala tashatay xigtada oo door la mooday waa inay tahay kolka ay dalqada dalbayso haddii kale laakin dembi bay ku dhacaysa axaadiis dee markaa inay ciqaab iyo dembi yeelanayso sheegaysaana waa jirtaa kolkaa waktiga ay dalbanaysaa waa waktiga ay aragto in dee xaqeedii uu lumay iyaduna ay ku sabri kari weydo wallahu aclam
kayfiyadda dacwadda loo wadayaa ma mid go-an oo daliil uun laba mise waa mid laga dadaali karo oo ijtihaad ku xidhnaan karta
bismillah alxamdulilah dacwadda dee ku-aankuna waa ina faray rasuulkuna sala allahu alayhi wasalam wuu ina faray ilaahayna waxa uu tilmaamay haw la qabto dacwaddu inay ufiicanta بدليل قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وأي لها ومن أحسن قولا يا كهذا الوناكسن قفك إلهي حقي سددك ويالي ولما كفانا يسلا لمديس وقال إنني من المسلمين كاعدنك ما هذا الوناكسنا عدنك ما شقا وناكسنا الشقاء تيوفي على ذي نيتاو حبا كاغفلا waa hawshii rususha marka inay raggu qabtaan oo ay dumarku qabtaan oo qof waliba doorkiisa guto dee waa manhajkii rususha oo aynu raacayna waxaana ugu fiican hadigii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam in loo wado oo marka usluubka dadka loogu yeedhayo iyo xikmada la isticmaalayo iyo usuusha loo bayaaminayo intuba dee inay ku sugnaadaan hadyigii nebiga caleyhi salaatu wasalaam wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu nebigu wuxuu idinla yimaado raaca wixii uu markaas idinka nahiyana ka taga laakiin dhacdooyinka qaarkood oo dee aan daliil ku soo aroorin haddii la doono in iyaga wax laga yidhaahdo wuxuuna laysu eegayaa masaalixda iyo mafaasida maxaa maslaxa halkan ku sugan maxaa si arrin mafsado ah oo waxyeelo ah ku sugan dhinacaasaa laga eegaya haddii aanay daliil lahayn shaygii daliilana dee daliilkiisaa la raacaya iyadoo nebiga laga dayanayo والله أعلم